bismillahi raxmaani raxiim magaalada taleef waxaan kusoo laabtay shaaka waa berigii xaggee jirtay waxaanu joognay sidaad ka warqabtidba haddii bilkeeda leeyahay doraato inay duulaankan daraa kusoo qaadeen ciidamo ciidda ciidamo aada u fara badan oo maamulka somaliland ka yimid kabacdi dagaal lagu dagaalamay meesha magaalada duleedkeeda ilaanu magaalada duleedkeeda iyona ay magaaladii soo galeen oo ino maxay ahaydtay nagaga itaalbateen muxuu ahaa annana aanu dhinac uga baxnay marka shalayto galabnimadiina haddii dhibkeeda leeyahay dagaal baa dib baanu ugu soo rogaal celinay oo ciidamadooda magaalada duleedkeeda qayb fadhiday baanu haddii dhibkeeda leeyahay dagaalanay magaaladiina way ka baxeen magaalada gudaheedana shacabkii oo aan kala go' lahayn baa u hadhay yaa yaa la dagaalamay laakiin indhasheel iyaga iyaga iskood uga baxayso ma aha awooda adinku u sheegateen ugama saarin magaalada
iskood ugamay baxeen oo markii horeba may soo dooninoo gaba yaroo qori dab la la yidhi maxay toordoo reerka deriskaa dab ka soo qaad may ahayn waxay masaafada intaa leeg uga soo socdeen iyo muxuu ahaa ciidanka intaa tirada lagu soo socdeen waxa weeyaan ma ahayn haddii bilkeeda leeyahay gal gelid bixid ma ahayne ee mahadiha ka gaadha ilaahay ka sokow shacabka degan degmada talex oo aan u kala hadhi waayo dagaalkooda noocuu doonayaba ha ahaadee iyo ciidanka dawladda khaatimo iyaduna haddii bilkeeda leeyahay intay tal haysaba isugu geysay ayaa ka saartay waan ka warqabaa aad markaan kuwa ugu mahad celiyo aan qodobkaana idhaahda waan ka warqabaa berashar international communityga xaggiisa ka yimid ha ahaato ingiriiska ha ahaato ha ahaato bresharka marka laga soo tago madaxweyne bresharkaas marka laga soo tago adigu magaaladaad joogtay markii raggan ay qabsanayeen meeshan waxaad sheeganaysaa inaad mas-uuliyad aad leedahay oo xarun ay u tahay maamulkaagii marka maxaad shacabka u difaaci weyse intaadan magaalada aadan ka baxsan
farxaanow magaalada kama baxsane bal horta afkaan hagaaji waa mar waa mar kale difaaca aada wax difaacdaa itaalkaaguu leegyahay waa marka saddexaade dagaal baanu ku galay magaalada duleedkeeda magaaladaba kumaanu jirino waxaanu kaga hortagnay haddii midkeeda leeyahay soddon kilomitr meel jirtaanu kaga hortagnay laakiin waa laga baanu ku dagaalanay oo dagaal ku dhacay laakiin waa laga iltaal roonaaday soo ma aha dhimasho iyo dhaawac dagaal sababayna ma uusan idin dhex marin wuuna dhex maray kii shalay la dhex marayba dhimashuu lahaayo waa kuwan xabaalahoodii yaallo oo saddex baa ka dhintay saddex baa ka dhimatay shalay galaba maxay ahaaytay waa runtaa oo markii hore ay soo gelayaan dee laba laba qof laba deg maxay ahatay dagaalanta mid unba adkaadee markii hore awood lagu soo jiide markii dambe se haddii midkeeda leeyahay haddaad dee dhimasho doonayso xabaalahooda kaalay oo aanu kusoo quflay soo kaalay su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay indhasheel idinka maamulkiinan khaatumo xitaa ayaa kala qaybsan oo waxaa la yidhi raggan weerarka soo qaaday kuwaad isku deegaan tihiin baa ku jiray oo ciidamadoodii iyo tignikadoodii ku jireen marka idinkiibaaba kala qaybsan soo ma aha may ma kala qaybsanin ciidan khaatumo iyo dad khaatumo toonihii kuma jirin ma dadaadan isku hayb ahayn
war dee hayb maaha maamulka kan maamulka khaatumo hayb maaha maamulka khaatumo beelaha sooniyo sanaag iyo cayndegaa ku bahoobay ma aha hayb maha marka ma waxaad leedahay dad aan isku deegaan nahay lama socon oo magaalada ma soo gelin waxaan ku idhi mabdaa khaatumo dad qaba oo degaankan degan sooniyo sanaag iyo caynoo la socda ma jiraan khaatumo waxa weeyaan waa dawlad goboleed ma aha wax qabiila ma aha waxa weeyaan beelaha degan sooniyo sanaag iyo cayn baa ku bahoobay maxay ahati maamulka dawlad goboleedka xaguu ku dambeeya hadda marka xagguu ku dambeeya marka shir baad meesha ku qaban rabteen baa la yidhi waa laidinka kala tuuray wixii marka hadda maxaa idin talaa war farxan malaha haddii idinkeeda leeyahay afka intiisa khariban baad ka taqaanaaye dad ma kala tuurnin u meeshan ciidan baa weerar kusoo qaaday gardarra ah waanu ku dagaalanay o waanana difaacnay magaaladeena hadday soo galeenna ka saarray shirkiina waa halkiisiiyo sidiisii buu qabsoomaya yaa ka qayb galaya maxay tahay ujeedada shirku maxay tahay yaa yaad ku casunteen waxaa ka qaybgelaya wixii awalba loogu talay baa ka qaybgelaya dagaalka khaatumo katirsanamgoboleedka khaatumo ka tirsan ama dibadha joogeen ama gudaha joogeen ujeedaduna ujeedadu waxa weeyaan markii hore laba iyo laba san iyo bar ka hor dawlad goboleed kumeel gaar baa laga dhisay halka kan dawladdii rasmiga ahayd ee dawladda kumeel gaarka bedeli lahayd baa lagu dhisayey iminka shirka kan la isugu imanayo kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka khaatuma maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo taleefonka igu warramayey isagoo jooga magaalada taleex